aqoon isweydaarsigan iyo weliba lanqoobday ururada bulshada rayidka degmada baraabe kaasoo ku saabsanaa hirgelinta qorshaha qaran ee walaado koonfur galbeed soomaaliya oo ay awooda diyaarintiis wasaaradda raabta dowladda koonfur galbeed soomaaliya waana qaban qaabadee furitaanka tababarkan iyo weliba ku qayb galay madax ku tirsan wasaaradda hanraabta koonfur galbeed maamulka degmada baraabe iyo ururada bulshada rayid iyadoona intuusa dareer laga falanqeey doona hirgelinta qorshaha qaran ee walaado koonfur galbeed guddoomiyaha degmada baraabe ahna duuqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed oo tababarkan furi iyo la dardaarmay ku-qiibgalyaalka inay ku faa'iidaysadaan walyaabo tababarka laka baradahaya
caasimadda dowladda koonfur galbeed baraawe waxaan ku daahfuraynaa hadduu ilaah yidhaahdo qorshahan qaran ee badbaadada caruurta soomaaliyeed haddii ilaah yidhaahdo inta nagaga aadin anaga haddaan nahay reer baraawe runtii qorshahan waa qorsho qaran qorshaha qarankana qayb ayaanu ka nahay haddaan nahay dowladda koonfur galbeed soomaaliya qaybteeda baraawe waxaan ugu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigaleen oo runtii mar walbaba wixii qarankan soo gaara soo gaarsiiya deegaanadiisa sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa wasiirka wasaaradda haweenka wasiir shamsa maxamed yarow oo runtii ayaduna mar dhow ayadoo loo dhiibay wasaaraddan ayaa haddana markiiba insha allahu tacaala deegaanadeedii ay xustay run ahaantii haddana aan rajaynayna in badan inay xusto waxaana ku mid ah ururada bulshada rayidka ee ku faa'iidaysatay tababarkan yaha dhawaayana iyo ona sheegeen inti lambaahiya xoojinta tababaradan haatowe oo bulshada walbadan ku kordhiyo waa waxaan le waxaa faa'iida noo tahay barnaamij aan u baahnayn ay tahay tan inaa keentaan halkan wasaaradda ay ka soo shaqayso dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ay isku kaashadaan caruurta sidii loo samata bixi lahaa sidii oo noloshooda iyo ama waxbarashadooda ama ay wax u baran lahaayeen u badbaadi lahay badbaada layihahda u badbaadi lahay ay ka soo shaqeeyeen waxaan leehay waad mahadsantihiin hirgelinta qorshaha dowladda koonfur galbeed oo ah sida loo horumarin lahaa caruurta caruurta soomaaliyeed markaan ka hadalno caruurta waxaa loo baahan yahay in laga caawiyo waxbarashada caafimaadka horumarin qayb kasta leh taakuleen qayb kasta le in caruurta in lagu garib istaago waa mid loo baahan yahay waxaa ugu horeynaa caruurta in laga lagu garab istaago waxbarashada iyo caafimaadka
wasaaradda arrimaha qoyska iyo xaquuqal insaanka ee dowladda koonfur galbeed ee wasiiradda ka tahay marwo shamso maxamed yarow waxay maxaa la yidhahdaa ahamiyadda siinaysaa ee maxaa la yidhahdaa oo diiradda saaraysaa iyo qodobada hadda aan soo sheegnay si loo helo caruur maxaa la yidhaahdaa tayaysan maxaa la yidhahdaa caafimaad wanaagsan leh waxbarasho maxaa la yidhahdaa tayaysan inay hesho maxaa la yidhahdaa adeegyo dhammaystiran oo loogu talagalay caruurta inay wada helaan ugu dambeyn